alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى alih wصaxbihi wslma tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilma xadiidkii inoogu dambeeyey casharkeennii xalayta wuxuu ku saabsanaa kafaaratu lmajliska man jalasa fii majlisin fakahura fiihi laqaطuhu waqaala qabla an yaquuma min majlisihi dalik subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk ilaa gufira lahu ma kaana fii majlisihi dalik rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanu saxiix xadiidkuna sidaa sheekhuu sheegay weeye waa xadiid saxiixa weeye qaala wuxuu ihi wacan abi barzata can abi barsata alaslamiyi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda biakharatin ee markii dambe ama fadhigiisa xaggiisa dambe oo biakharatin ay fii aakhiri juluusi fadhigiisa aakhirkiisa wuxuu odhan jiray weeye macnuhu aakhiru cumrihii buu odhan jirayna waabay iska noqon kartaa wuxuu odhan jiray idaa araada marka uu doono an yaquuma inuu ka kaco min almajlisi halka uu fadhiyo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka waatuubu ilayk dikriga qiimaha badan ayuu la iman jiray subxaanaka ilaahay ow nasahnaantaada aada xumo oo dhan ka nasahan tahay baan ku nasahaya allaahuma allahyo wabixamdik mahadnaqaaga xaalaan ku dheehanahay ashhadu waxaan qirayaa carabka aan kaga dhawaaqayaa qalbigana ka aaminsanahay an laa ilaaha ilaa ant mid la caabudaa inaanu xaq ahayn adiga mooyaane astaqfiruka dembi dhaaf baan kaa dalbayaa wa atuubu ilayka xaggaaganaan u soo noqonaya sidaasuu odhan jiray sida aynu aragnana dikrigaasi ama qeybtaa hore waxa ay jamcisay ilaahay jalla wacalaa oo naqsi oo dhan laga hufo ee kamaal oo dhanna lagu sifeeyo oo subxaanaka allaahuma wabixamdika daa koobsanaysa waxaa kaloo ay koob dikrigaasi uu koobsaday ihbaatu اluluhiyati lilahi tacaala waxdahu laa shariika lah ilaahay jala wacalaa oo qura in uluuhiyada iyo ilaahnimada loo sugaayo oo ilaahay baa keligii ka la caabudee xaqa ah cid kaloo cibaado mutaysatayna ma jirto oo isaga aan ahayn wakadalika wuxuu koobsaday alrujuucu walistikfaaru waatawbatu ila allahi subxaanah in ilaahay loo noqdo dembi dhaafna la weydiisto isagaana ilaahay jala wacalaa cid u dembi dhaafi kara cidna ka toobad aqbali kara faqaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow innaka adigu la taquulu waxaad tidhaahdaa qowlan hadal maa kunta taquuluhu aanad odhan jirin fii maa madaa wakhtigii tegey nin aan hore ugu arag baa sidaa rasuulka weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam qaala kolkaasuu yidhi daalika kaasi macnihii dikrigaasi kafaaratun wuxuu kafaara gudasho u yahay limaa yakuunu wixii dhaca fi lmajlisi ee golahaas iyo halkaa la fadhiyo dhexdiisa wixii ka dhaca yakuunudani ama kaanadani waa taamadii ayuu kafaaro guud u yahay sidii xadiidka hore sheegaya lagaga dhaafayaa wixii dembi iyo laqwi iyo maaragtay waxyaabahaan fiicnayn malaayacan ka dhacay qofka ayaa lagaga markaa waxa weeyaan dhaafaya haddii majliskaasi uu ahaa majlis wax wanaagsan lagu hayo oo dikriga ilaahay iyo qur'aanka iyo cilmiga iyo khayr lagu hayana waxay u noqonaysaa sidii daabicoo kale cid macnihii khaatam khaatumo wanaagsan iyo shaambad u noqonayso oo kale ayuu dikriga noqonaya rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey waana xasan weeye waaya sheekh saliimna waa صaxiixun bishawaahidihi buu yihi warawaahu اlxaakimu abu cabdillaah fi lmustadraki xaakimna mustadraka ayuu ku wariyey min riwaayati caaishata radia allahu canha isagoo ah xadiidka caaisha wa qaala waxaanu yihi صaxiixu lisnaadi waana sidaa uu sheegayoo xadiidkaa xaakim caaisha uu ka warinaye lafdigan ama macnahan tilmaamayaana waa xadiid صaxiixoo imaamu اlalbani iyo keyrkiiba ay saxiixiyeen waxaa kaloo wariyey xadiidkaa caaisha nasaa-i baa wariyey isna sanadkiisuna waa saxiix weeye waay qaala wuxuu uhi wa can ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyey cabdillaahi bni cumar qaala inuu yihi qallamaa waxaa yaray kaana rasuulu llaahi rasuulka ilaahay intuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaquumu mid ka kaca min majlisin majlis xataa yadcuwa inuu ku ducaysto mooyaane bi haaulaa'i dacawaati ducooyinkan xataa yadcuwa ee ilaa an yadcuwa inuu ku ducaysto mooyaane bihaaulaa'i dacawaati ducooyinkan waxaa iska yarayd inuu rasuulku meel ka kaco ilaa uu ducooyinkan ku ducaysto ducadan oo ah allaahuma qsim lanaa min khashyatika maa taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik allaahuma allahayaw iqsim lanaa noo qaybiyo naga sii min khashyatika baqahaaga maa ay aladii mid naga sii yaxuulu kala teeda baynanaa annaga iyo wa bayna macaasiika macaasidaada kala teeda ilaahow khashyada iyo baqaha aanu kaa baqanayna naga sii waxaanu macaasidaada iskaga ilaalinno o aanu kaga fogaanno khashyaduna waa khawfun maqruunun bicilmin baqahu markuu wato in ciddan laga baqanayo aqoon iyo cilmi loo leeyahay baa khashyo la yidhaahdaa sidaa awgeed baa khawfkii guud ama caamkaha way ka khaasaysan tahay sidaa darteed baa ilaahay jala wacalaa khawfka culimada khashyo ku tilmaamay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa kadalika malaa'igta wahaakada khashyada ilaahay jala wacalaa qofku xaggiisa uu ka qabe uu ka baqanayaana waa mid ka joojinaysa oo xijaab uga noqonaysa iyo teed inuu ilaahay caasiyo oo daacada ilaahay jala wacalaa uu khilaafo waayo khawf iyo baqa ayaa qofkani ku sifaysan yahay baqahaasaa kolkaa macaasidii ka joojinaya wa min daacatika daacadaadana ilaahay waxaad naga siisaa maa tuballiqunaa bihi waxaad nagu gaadhsiisa jannataka jannadaada maa ay iladii mid ama maa shay naga sii oo maadani xadiidka ku soo noqnoqonaysaa isu mawsuullo way noqon kartaa oo bimacna aladii ah nakira mawsuufana way noqon kartaa wa min daacatika daacadaadana ilaahay ou naga sii maa ay shay-an shay naga sii shaygaasoo tuballiquna aada nagu gaadhsiisa bihi ay bisababihi sababtiisa jannataka jannadaada waayo ilaahay jala wacalaa jannadiisa sababta lagu hele lagu gaadhaa waa iimaanka iyo camalka saalixa ah iyo ilaahay jala wacalaa in la adeeco wa min alyaqiini yaqiintana ilaahay waxaad naga siisaa oo iimaanka adag ee shakigu aanu soo gelayn ah maa tuhawinu waxaad ugu fududaysa calaynaa korka yaga masaa'iba addunyaa masaa'ibta adduunyada waayo qofku mar kasta oo yaqiintiisu ay badan tahay iimaankiisuna uu qawi yahay ee hamigiisu aakhiro yahay qadarka allana uu rumaysan yahay masaa'ibkan iyo waxyaabahan adduunyada ka dhacayaa way la fududaanayaan allaahuma allah yow maticnaa noogu raaxee biasmaacinaa maqaladayada iyo wa absaarinaa aragyadayada wa quwatinaa iyo awooddayada maa axyaytanaa inta aadna noolayso maadaasina waa tii la odhan jiray masdariyatun darfiya yacnii muddada aadna noolaysatee aanu nool lahay ilaahay ow laxaadka yagaa noo daayo noogu raaxee oo naga yeel kuwo laxaadkoodii qabo oo markaa dee isticmaala wajcalhu ilaahay oo ka yeel madkuurkaa la soo sheegay alwaarisa minaa mid noo baaqi noqda oo ilaa inta aanu ka dhimanayno noo jooga oo macnihii waxa weeye waxaynu naqaanaa waaridku qofka qofka dhaxlaa waa cidda ka dambaysa soo maaha ee markuu dhinto dabadeed noolaata ayaa dhaxalkiisa dee mutaysata markaa qofku dee indhihiisa iyo dhagihiisa iyo awooddiisa iyo laxaadkiisu isaga kama dambayn karaane laakiin macnuhu waxa weeyaanu in ilaahu noo baaqiyeel laxaadkayaga iyo awooddayada ilaa aanu markaa dee saa ku dhimanayno innagoo laxaadkaygii qabna laxaadkuna waa nicmooyinka waaweyne ilaahay jalla wacalaa uu addoomihiisa siiyo inaad wax maqlayso inaad wax arkayso inaad soconayso inaad awood leedahay waa nicmo weyn oo ciddii ilaahay uu siiyey inay uga mahadnaqdo loo baahan yahay wajcal ilaahay ou ka yeel ha'ranaa ha'rigayaga ilaahay ou ka yeel calaa man dalamanaa ciddiina dulmida ha'riga waxaa la idhaahdaa aarsiga ama waxaa la dalabu dami dhiigi cid laga daadiyo ama laga galay in la dalbo marka wajcal ilaahay ou ka yeel ha'rana aarsigayaga calaa man dalamana ciddiina dulmida yacnii ciddiina dulmida ilaahay oo nooga aar weeye wansurnaa ilaahay oo nooga hiili calaa man caadaanaa ciddana colaadisana ilaahay oo nooga hiili walaa tajcal ilaahay oo ha yeelin musiibatanaa musiibadayada ilaahay ou ha ka yeelin fii diininaa diintayada ilaahw diintayada musiibaha nagaga ridi waayo musiibada adduunyadu waa iska fududahay laakiin qofka diintiisa ay musiibo kaga dhacdo kaasaa runtii guuldarro bartanka u fadhiya walaa tajcal idunyaa ilaahay oo adduunyada ha ka dhigin akbara hamina hamigayaga ugu weyn waxa ugu weynaynu ku warwarayno ee aanu wakhtiga gelinayneenu ku mashquulayno ee aanu ku fikirayno ilaahay oo adduunyo ha ka dhigin walaa mablaqa cilminaa iyo cilmigaygu meeshuu gaadho toona ilaahay oo adduunyaha ka dhigin waayo cidda adduunyada uun ka fikirtaa ee adduunyada uunna taqaanaa waa gaalada sida ilaahay idhi yaclamuuna daahira min alxayaati اddunya wahum cani alaakhirati hum haafiluun waayo dee aakhiraba ma rumaysnoo adduunyadan unba iyagu ka fikiraanoy rogrogaanoy eegaanoy ka shaqeeyaanoy yaqaanaan sida loo soo saara iyo farsamooyinkeeda laakiin aakhiro aqoonuma laha mana rumaysna waayahay marka ilaahay oo sidaasoo kale ha naga dhigin weeye waayo cilmiga adduunyo si kastoo qofku ugu takhasusuu u barto waa wax iska kooban dee cilmiga maxmuudka ah ee qiimaha badan qofkuna rabbigii uu ku caabudayuu ugu dhowaanayaa waa cilmiga shareecada weeye waa cilmu laakhiro weeye walaa tusallit calaynaa ilaahay oo ha nagu sallidin oo korkayaga ha ku sallidin maa laa yarxamunaa mid aan noo naxariisanahayn ilaahay ou mid aan noo naxariisanahayn madax iyo maamul halnooga dhigin oo ha nagu sallidin weeye rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariye waa xadiid xasana anuu yidhi alimaam alalbaniyuna isna wuu taxsiiniye xadiidka oo xasanah sheekh salimna wuxuu leeyahy xasanu ligayrihi oo waxoogay sanadkiisa dacfi baa ku sugan laakiin waxbaa la ysku kabkabayaa buu leeyahay markaa ducadaasina ikhwaani waa ducada qiimaha badan rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam oo akhrisan jiray inta aanu halka uu fadhiisto ka kicin waa duco la yaab leh oo macaani fara badan fara badan koobsanaysa had iyo jeerna mid waa inaynu ogaanno wixii ducooyin ahee rasuulkeenna sharaftale ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam wakadalika ducooyinka qur-aanka ku soo arooray ee faraha badan qofka muslimkaa waxaa la gudboon intuu qaybo inuu akhristo waayo si kastoo innagu aynu ducada ama waxaynu ilaahay weydiisanayna aynu u macaanayno iyo si kastoo aynu isugu hagaajinno ma gaadhayso macnaha iyo waxa weeyaan qiimaha ay xambaarsan tahay adciyat lkitaabi wasunna ducooyinka qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray markaa taa waa in aada iyo aada loo ogaado waay qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa min qowmi duul ma jiro duulkaasoo yaquumuuna ka kaca min majlisin majlis ka kaca majliskaasoo laa yadkuruuna allaha tacaala fiihi ilaahay aanay ku xusahayn ilaa hadday se fadhi ka kacaan iyagoon ilaahay ku xusin qaamuu ay kacaan can midli jiifati ximaarin sidii bakti dameer oo kale ayay ka kacaan meeshao ka kala kacaan oo ka kala dareeraan yacnii waxaa lagu shabahayaa kala kacoodaas iyo kala dareerkoodaa sidii ay bakti dameer dul fadhiyeen ama ha cunayeen ama ha dul fadhiyaane siday dul fadhiyeen oo kale ayay noqonaysaa dan noocaasana waxaa ku sugan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen tanfiir iyo arrinkaasoo la yska firdhinaayo weliba wa kaana lahum xasratan wa kaana wuxuu noqdaa ay huwa majliskaasi xasratan qoomama ayuu u noqdaa lahum iyaga oo wuxuu ahaadaa mid ay ka qoomamoodaan oo ay waxa weeye ka nadaamoodaan oo farta dhexda ay ka qaniinaan maxaa idinku watay can midli jiifati ximaar dameer bakhtigii oo kale ayay ka kala dareeraan sidai ay dameer bakhtigii dul fadhiyeen oo kale oo ay ka kaakaceen bakti dameer qof dul fadhiyana waad garanaysaa waxaa laga suuraysanayaa dee waa suuro xun soo maaha oo naftu ay ka didaysa wey xadiidkanna wuxuu uhi mualifku rawaahu abu dawuuda biisnaadin صaxiix buu yidhi waana sidaa uu sheegay oo xadiidku waa xadiid صaxiixa weeye waxaan u tilmaamayaa majlis la fadhiistoon ilaahay lagu xusini sida uu u xun yahay haddii xataa intaa la fadhiyo shay wanaagsan oo dikriga ilaahiyo ku saabsan aan la hadalhayn qofku waa inaanu iloobin markuu ka sii kacayo waa inaanu iloobin inuu kafaaratulmajliska iska fudud inuu la yimaado ma fahamta waayahay qaala wuxuu uhi wacanhu ay wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga wuxuu ka wariyey qaala annahu qaala inuu rasuulku uhi maa jalasa ma fadhiistaan qowmu duul majlisan makaan fadhi meelay fadhiistaan meeshaasoo lam yadkuru llaha tacaala fiihi ilaahay aanay ku dhex xusin walam yusalluu calaa nabiyihim fiihi oo nebigoodana aanay ku sallimin majliska dhexdiisa calayhi asalaatu wasalaam ilaa kaana calayhim tiratun ilaa kaana waxaa ahaada tiratu naqsi baa korkooda ahaada ama tabico iyo godob calayhim korkooda waay ilaa kaana waxaa ahaada tiratun godob ama naqsi ayaa ahaada calayhim korkooda fain shaaa ilaahay hadduu doono cadabahum wuu cadaabayaa wain shaaa hadduu doonona gafara lahum wuu u dembi dhaafayaa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanun xadiidkaasi waa xadiid markaa saxiixah oo saxaxahu lalbaaniyu sheekh saliimna wuxuu leeyahy isagu saxiixun biuruqihi waay markaa xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa yanii qofku inuu majlis fadhiisto aanu rasuulkana ku sallin ilaahayna ku xusin inay arrintaasi tahay dembi iyo macsi taasi markaa waxa ay tilmaamaysaa waajib inay tahay in majliska la fadhiista ilaahay lagu xuso oo xuska ilaahay lala yimaado iyo salliga rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waay waayo waxaa laynoo sheegay qofka aan la iman lianna man tarakaha kaanat calayhi tabica yanii in waxa weeyaan tabiica ay soo raacayso qofkii aan la iman baa laynoo sheegay taasina markaa wax waajib ku ah inuu ka tegay noqonayso oo hadduu qofku sunno uun ka tegi lahaa dee sidaa waciidkaasi kuma soo arooreen qaala wuxuu hi wacanhu ay wacan abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey can rasuuli illaahi rasuulka ilaahay inuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala inuu yihi man qacada qofka fadhiista maqcadan meel la fadhiisto oo lam yadkur illaaha tacaala fiihi ilaahay aanu ku xusin kaanat waxaa ahaata tiratu naqsi baa calayhi korkiisa ahaata min allaahi xagga ilaahay xaala ay ka ahaata oo xagga ilaahay qof markaa qalad ka galay buu noqdaa naqsina xaggaasi uu uga yimi oo xaqii ilaahay uu ku lahaa iyo wixii uu ka doonaayey dhimay oo aan la iman waman idajaca qofka jiibsado madjacan meel la jiibsado oo laa yadkuru llaha tacaala fiihi ilaahay aanu ku xusinaa kaanat calayhi kaanat waxay ahaataa tiratu naqsi calayhi korkiisa min allaahi xagga alla xaala uu ka ahado rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey horena waa inagii usoo maray alimaamu alalbaniyuna xadiidkaa uu taxsiiniyey oo xasanahu lalbaaniy qaala wuxuu uhi waqad sabaqa qariiban dhowaan buu inoo soo hormaray washaraxnaa waynu soo tilmaanay atirata kelmadda atiradana fiihi xadiidkaa hore dhexdiisaynu ku soo maray oo laba macno in labadaba lagu fasiray ayuu inoo soo sheegay marka calaa kulli xaal majaalistana aadaabta noocaasa ayay leedahay waayahay qaala almualifu baabu ru'ya wamaa yatacallaqu biha wuxuu kana baab u yahay caddaynta la caddaynaayo axaadiidta ku soo aroortay riyada iyo wamaa yatacallaqu biha waxa ku saabsan ay min alaadaabi ee aadaabahaaday aadaabta ku saabsan riyada noocyadeeda iyo qofku kolba wuxuu arko kolba ta uu arka wuxuu ka yeelaya iyo umuurta la midka marka kitaabu nowm baynu ku dhex jiray wuxuu kolkaa ku soo arooriyey baabu ru'ya waxaanu ugu soo arooriyey xidhiidh baa ka dhaxeeya oo qofku dee wuxuu riyoodaa markuu hurdo soo maaha qofku marka uu hurdo ayuu riyoodaa dee qof soo jeedaa ma riyoodo marka mar haddii hurdadii iyo aadaabteedii uu wado waxyaabaha qofku markuu hurdo ku yimaado waxaa ka mid ah riyadii taana bal waxa sharcigu ka yidhi buu wax inooga tilmaamaya qaala allahu tacaala rabbi waxau yihi wamin aaya wamin aayaatihi aayaadka ilaahay waxaa ka mid ah yani calaamaadka iyo baraahinta tusinaysa ee waxdaaniyadiisa iyo inuu yahay keligii ilaaha xaqa ah manaamukum seexashadiina bileyli habeenkii aad seexanaysaan iyo wanahaari maalintiiba waayah marka manaamkani waa hurdadii weeye aayaadka ilaahay baanay ka mid tahay awoodda ilaahay baanay tilmaamaysaa sidaynu xalayba sheegaynay qofkii oo daalan oo maanta o dhan shaqaynaya ama soo jeeday baa seexanaya dareenkiisii baa tegaya dib baa firifircoonidii iyo waxa weeye awooddii ay ugu soo noqonaysaa isagoo waxa weeyaan firifircoon oo awoodaystay ayuu dib u toosaya kamanaamukum hurdadii baa looga jeedaa waxaana laga yaabaa sababta sheekhu u soo arooriyey inay tahay aayadda oo baabu ru'ya uu ugu soo arooriyey lianna saynu sheegna riyadu waxa ay timaadaa kolka la hurdo qaala wa can abi hurayrata radia allaahu canhu waxaa laga wariyey abi hureyre rabbi raalliha ka noqday qaala inuu yihi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay lam yabqa kama hadhin min annubuwati nebinimadii ila almubashiraat waxyaabaha qofka muuminkaa u bushaaraynaya mooye wax kale kama hadhin mubashiraat baa ka hadhay waxyaabo qofkii u bushaaraynaya qaaluu waxay idhaahdeen saxaabadii xaadirka ahayd wama lmubashiraatu oo mubashiraatku waa maxay qaala wuxuu idhi alru'ya waa riyada alsaalixatu wanaagsan ee wax wanaagsan tilmaamaysa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey markaa ru'yada saalixada ahina inta badan qofka mu'minka ah ayaa ku riyoodoo ay ka xasishaa waayahay qaala wuxuu uhi wacanhu ay wacan abi hurayrata ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ihi idaqtaraba marka uu soo dhowaado azamaanu zamaanku markuu soo dhowaado lam takad uma dhowaato oo ma sigta ru'ya lmu'mini qofka mu'minkaa riyadiisu takdibu inay been noqoto uma dhowaato ee inta badan run bay noqotaa iqtiraabu zamaankana waxaa looga jeedaa kolka saacaddu iska soo dhowaatay ee adduunyaduba gabaabsiga ay tahay baa looga jeedaa ahlulcilmiga qaarna tafaasiir kalay saareen laakiin kaasaa daahira wallahu aclam wa ru'ya almu'mini qofka mu'minkaa riyadiisuna juz-un waa qeyb oo min sitatin wa arbaciina juz-an ka mid ah lix iyo afartan qaybood oo min anubuwati nebinimadii ka mid ah muttafaqu calayh marka waxaa xadiidku inoo faa'iideynayaa riyada mu'minku ee wax wanaagsan oo fiican weliba uu ku riyoodaa inay tahay mid qaali ahoo wanaagsan iyo inay tahayba jus iyo qeyb ka mida qeybihii nubuwada iyo furuucdeedii wax ka mid a waxaanaad mooddaa wallahu aclam macnuhu inuu yahay dee riyadii wanaagsanayd ee qofka mu'minkaahi uu arkayey waa nooc waxiyo waxyaabaha markaa dee loogu bushaaraynaya loogu sheegaya waay hase ahaatee dee nubuwadii iyo waxyigii rususha ilaahay ku soo dejinayey yacni waxa weeye xagga idraagka iyo haleelka wax la haleelaya dee ku gaarhi mayso umana dhowaa marka la eegana ruyada riyada ru'yat اlambiyaai waa xaq iyadu ru'yat اlambiyaai waa xaq laakiin ru'yada dadka kale xaq iyo baatilba way noqon kartaa laakiin riyada mu'minku weliba aakhiru zamaanka inta badan run bay markaa noqonaysaa oo wixii uu maaragtay ku riyooday baa toos u dhacayo toos loo arkaya wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku soo arooray asdaqukum ka idinku run badani ru'ya xagga riyada asdaqukum ka idinku runta badan weeye xadiidan xagga warka ka inta badan dadka markuu u warramayo runta sheegay run lowga aheen beenta aqoonin qofka noocaasee mu'minka abaa riyadiisa iyo waxa uu ku riyoodaa inta badan uu dhab noqda ayuu sidaa markaa u dhacaa waayahay wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ra'aanii qofka igu arka fi lmanaami hurdo qofka igu arkaa fasayaraani wuxuu igu arki doonaa fi lyaqdati soo jeed buu igu arki doonaa aw lakaannamaa ra'aanii fi lyaqda ama wuxuu ka dhigan yahay inuu igu arkay soo jeed oo kale waayo laa yatamahalu iskuma kay suureeyo oo iskuma kay shabaho iskuma kay ekaysiyaa shaydaanu shaydaanku bi aniga waay mutafaqu calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ee xadiidka wuxuu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam shaydaanku inaanu rasuulka isu ekaysiin oo intuu rasuulka isu soo ekaysiiyo aanu qofkii dabeeta riyo ugu imanahayn taa ilaahay jalla wacalaa uu ka ilaaliyey sidaa awgeed baa qofka rasuulka ku riyoodaa ee sifadii uu lahaa si toosa ugu arka rasuulku sifaad buu lahaa dadkii arkayna dee waabay arkeenoo way yaqaaneen saxaabadii la noolayd ee la joogay dadka kale muslimiinta ahina rasuulka calayhi salaatu wasalaam sifadiisii waxay ku garanayaan tilmaanta la tilmaamo ee saxaabadii aragta ay sifeeyeen oo qodob qodob ay u kala dhigeen ma fahante rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sifeeyey oo sifadiisii khilqiga ahaydee ilaahay jalla wacalaa uu ku abuuray loo sheegay si aada u daqiiqahoo cid kale aan loo markaa sifaynin soo ma aragtid markaa ciddii sifadii rasuulku lahayd calayhi salaatu wasalaam ku aragtae ku riyoota way arkay ama wuxuu ka dhigan yahay inuu soo jeed igu arkay oo kale waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen macnaheedu waxa weeye qofka aan riyo sidaa ugu arkaa yaqda iyo soo jeed buu igu arki doonaa oo qiyaamaha ayuu arki doonaa qiyaamahana dee lama hurde waa la soo jeedaa waa yaqda xaqiiqiya soo ma waxaa kaloo loo fasiray soo jeedka ayuu igu arki doonaa ana ru'yaahu صaxiixa laysat biadgaaثin walaa min tashbiihaati shayطaan yani waxa uu ku riyooday ee uu arkay si dhaba ayuu arki doonaa riyadiisaasi waa riyo runa wax shaydaan uu soo mututuuliye ama uu soo sawiray oo uu isku soo hagaajiyeyna ma aha si kastaba ahaatee xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa ciddii rasuulka aan ahayn calayhi salaatu wasalaam dadkaa kala ahaatay shaydaanku inuu isku soo isku suurayn karo oo hadduu doono waalidkaagii dhintay suuradiisii isagoolu kuu imanaya suu ka odhanaya waalidkaabaana imaad soo xusin maxaan sameeya waxaaye waxaaye waxaaye qabo oo sheekhaayo sheekhaayo igu tag ma fahante ama sheekhaagiibuu isaga soo kaa dhigaya xaqaygii maad gudin ma garata ama cid kalu hadduu doono isaga soo kaa dhigaya waay marka calaa kulli xaal wixii riyada qofku uu ku arkayo ee shaksi ama cid iska soo dhigay inuu iska hubiyo weeyaan inuu mar kaba yidhaha waalidkay baan xalay ku arko isagii buu ahaa isaa iyo saasuu ifaray ma aha gaar ahaanna haddii wax sharciga khilaafsan uula yimaado oo uu maaragtay intuu cid iska soo dhigo uu dee weynaynayo ama agtiisa qiimo ku lahayd mawaalid ha noqoto ama saaxiib ama sheekh ama kayrkii dabeeta uu ku idhaa waxay waxaasaan ku farayaa waxaasina wax qaldan uu yahay laa uu hoggaansami maayo sama aragtid uma hoggaansamayo ee dadka riyadoodu waxna ma xalaalayso waxna ma xarimto waay qaala wuxuu uhi وعan abi saciidin اlkhudriyi radي allahu canhu anahu samica wuxuu maqlay annabiya buu maqlay salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay idaa ra'a axadukum midkiin hadduu arka ru'ya riya yuxibuhaa uu jecel yahay fainamaa hiya min allahi tacaala ilaahay xaggiisa ayay ka ahaatay un falyaxmad illaaha calayha ilaahay ha ku mahadiyo waliyuxadid bihaa ha u sheego wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray falaa yuxadid falaa yuxadid biha yaanu u sheegin ilaa man yuxibu miduu jecel yahay mooyaane waidaa ra'aa markuu arka kayra daalika kaa waxaan ahayn oo mimaa yakrahu wuxuu necbaysanaya ahaadayna fainamaa hiya in kaleba maaha iyadu min ashayطaani shaydaanka xaggiisay ka ahaatay falyastacid ha ka magan gala ilaahay min sharihaa sharkeeda ha ka magan galo walaa yadkurha yaanu unu sheegin liaxadin qofna yaanu u sheegin fainahaa maxaa yeelay riyadaa xune uu ku riyooday laa tadurhu dhibi mayso hadduu sidaa yeelo muttafaqu calayh buhaariyo muslim baa isku waafaqay kada qaala raximah اllah sidaasaa alimaamu nawowi uu yidhi sheekhaynkaa isku waafaqay buu yidhi laakiin xadiidkan isagoo ah xadiidka abi saciid alkhudri bukhaari unbaa wariyey muslim isagu wuxuu soo saaray xadiidtaa dambe isagoo xadiidkani ah min xadiidi qataada iyo min xadiidi jaabir iyo ayuu soo saaray isagoo min xadiidi abi saciida bukhaari unbaa wariyey ma fahanta waaya xadiidkan ikhwaani waxaynu ka qaadanaynaa ru'yadan qofku uu riyoonayaa inay qaybo leedahay waxaanay u qaybsantaa bay ahlulcilmigu idhaahdeen saddex qaybood riyo wanaagsan wax wanaagsan oo uu ku farxo qofku inuu ku riyoodo iyo riyo xun wax xun oo uu karaahsado oo uu ka naxo ama uu ka baqdo ama aan fiicnayn inuu arko riyadaa wanaagsan waxaa laynoo tilmaamay inay tahay min allah ilaahay xaggiisa inay ka ahaatay ee qofkana markaa dhiirigelin ay u tahay qofkii dhiirigelin ay u tahay iyo farxin qofkii muminkaa laga farxinayo tawxuna rasuulku wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ka timi min ashayaan oo shaydaanku qofkii niyadiisa uu ku waswaasliyo ku xumaynayo oo uu kaga nixinayo waxaa jirta riyo aan labadaa midnaba ahayn iska waxyaabo iska maalayacana iska ah weliba riyada ku badan halkaasuu qofku maro xaggaasuu ka wareego ciddaasa iska ri waxyaaba iska noocaas oo aan la odhan karin waxa weeyaan waa riyo wanaagsan riyo markaa xun oo mima karahun aan ahayn ee waxyaaba iska kala ah ta noocaasana waxay ahlulcilmigu idhaahdaan waxaa dhici karta inay tahay min talaacubi shayaan shaydaanka oo ku ciyaaraya qofka oo dee kolba wax tusaaya adoo meel ka dhacaya adoo waxa weeyaan wax ku haystaan ama dee iska xadiidu nafsi bay noqon kartaa ama asbaab kala yeelan kartaa almuhim qofku riyadaa wanaagsan hadduu arko ilaahay buu ku mahadinayaa bushaaradaa fiican ee uu siiyey waayo waa min almubashiraat saynu xadiidka hore kusoo maray waxaa kaluu u sheegayaa ciduu jecel yahay oo ama saaxiibkii ah ama sheekh ah ayuu u sheegayaa waaya hadduu doonaayo xataa in loo fasirana cid cilmi ulahoo aqoon ulahoo garanaysa waa inuu ula tago waayo cilmu tacbiiri ru'ya cilmiga ku saabsan riyooyinka in la cabiro la fasiraa waa cilmi qofku uu barto sida culumtan kale loo barto fiqigii iyo cilmiyadan kaleba loo bartaa isagana loo baranayo qofkuna isagoo aan cilmi u lahayn hadduu ka hadlo oo riyooyinkii uu iska cabiro waxay soo gelaysaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen min alfatwa bigayri cilmin qofku cilmi la'aan inuu ku fatwooday bay soo gelaysa qofku cilmi la'aan inuu masaa'ilka sharciga ka fatwoodana dee dembigay leedahay iyo siday u tahay qalad weyn waa la yaqaanaa alimaamu sicdiyuna raximahu llah suuratu yuusuf markuu fasiraayo qisadaa uu tilmaamayo fawaa'idka ay tilmaamayso masaladaana ku darayaa uu keenaya waaya eeriyada marka la fasirayana waxaa dhici karta inay noqoto sidaa daahirkeedu uu yahay tabtaa qofku ugu riyooda inay noqotaa suurogela ya sidii riyadii nebi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam uu ku riyooday oo kale soo ma sideedii buu u fuliyey inankiisa isagoo gowracayuu ku riyooday soo maaha sidii baanu markaa tiibuu ku fasiro tiibuu ku fuliyey ilaa ilaahay jala wacalaa inankiisii uu ku bedelay bidibxin cadiim waxaa kaloo dhici karta inay noqoto waxaa sidaa ka muuqata si aan ahayn calaa kulli xaal arrimaha noocaasana cilmi iyo nusuusta in la raacraaca iyo dee waxa weeye dabagal badan ayaa lagu ogaan karaa sidaa awgeed baa abubakar asidiiqu radia allaahu canhu baa maalin riyo fasiray iyadoo rasuulkuna joogo ayuu rayo fasiray wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam asabta fii bacdin wa akhta'ta fii bacdin badhna waad garatay oo waad saxday badhna waad qaladay soo ma aragti abubakr asidiiq waay haddii qofku arko riyo xuna shaydaanka xaggiisee ka ahaatee ilaahay buu ka magan gelayaa oo shar oo dhan ilaahay baa jala wacalaa kaa badbaadin kara falyastacid min shariha oo tusaale ahaan wuxuu odhanayaa allaahuma innii acuudu bika min shari haadihi ru'ya oo kale ilaahow riyadan xuneen arkay sharkeedaan kaa mugan gelay wakadaalika cidna u sheegi maayo ma faafinayo cidna u sheegi maayo markaa ma dhibayso waxba yeeli mayso qofkuna way iska dhacdaa mararka qaar riyo xunama wuxuu karaahsanaya inuu arko waxbaa inuu isku mashquuliyo oo uu is idhaahdo mar layba waxaas wuu ku qabsanaya oo uu baqo ka qaado oo uu seexan waayo oo uu saso dee ma aha aynu ilaahay tala saarto ilaahay ka magan gala wixii shara qofka mu'minka ah ee muwaxidka ahi waa qof iimaankiisu uu qawi yahay oo ilaahay ku kalsoon wa can abi qataadata radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi qaala nabiyu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama aru'ya saalixatu riyada wanaagsani wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku yimi alru'ya alxasanatu riyada fiicani min allaahi ilaahay xaggiisay ka ahaatay ma garatay marka alsaalixa iyo alxasana waa laba tilmaamood oo riyadaa la siiyey waana laba tilmaamood oo sheegaayo uun riyadaasi riyo fiican inay tahay waxaa kaloo la odhan kala alru'ya alxasana waa riyada fiican ee qofka suuro wanaagsan oo qurux badan oo uu ka helo ugu timaada asaalixana waxaa laga wadaa xagga ta'wiilkeeda iyo tacbiirkeeda waa riyo fiican oo wax wanaagsan loogu fasirayo min allaahi bay ka ahaatay waa bushaare ilaahay qofka mu'minkaa uu siiyey walxulumu dhadhabkuna min ashaydaani shaydaanka xaggiisa ayuu ka ahaaday alxulmu oo laamka la reebo iyo alxulumu oo laamka la godo labaduba waa suuragal min ashaydaani shaydaanka xaggiisuu ka ahaaday dhadhabkuna marka alru'ya iyo alxulmu asal ahaan waa waxa qofku marka uu hurdo u yimaadaa labadaba laydhaah oo luuq ahaan waa isla halkii uun alru'ya iyo alxulmu labaduba he waa maa yaraahu naa'im qofka hurdaa waxaan uu arka weeye maaragtay waxa weeye soo maraya laakiin sharcigaa kala sii kala qayday oo alru'yaana waxaa loo isticmaalay ta wanaagsan ee fiican ee qofku wax wanaagsan uu arko alxulmuna sharcigu waxa uu ku khaas yeelay riyada xun ee qofku uu arka u xun oo aan fiicnayn marka curfiga sharciga ah ayaa sidaa usii kala qayday laakiin asal ahaan waa waxa qofka hurdoa arka labaduba faman ra'aa qofka arka shay-an waxyakrahuhu wuu necbaysanayaa falyanfud ha u tufo can shimaalihi bidixdiisa ha u tufo alaaan saddex jeer ha u candhuuf tufo oo walyatacawad min ashaydaani shaydaankana ha ka acuudi bilaysto oo ilaahay maaragta ha ka magan galo fa innahaa maxaa yeelay iyadu laa taduru ma dhibaysa hadduu saa yeelo muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qaala wuxuu idhi anafhu nafkhun waa afuuf latiifun fudud oo laa riiqa macahu candhuufi aanay la socon markaa xagga bidixda saddex jeer tuutuutuu ha u yidhaahdo afuuf khafiif ahoo aanay candhuufi la socon waxaanay ahlulcilmigu idhaahdeen waxay tilmaamaysaa candhuuftaa la tufaya ama tuutuudaasi waxay tilmaamaysaa shaydaankii oo la xaqirayo waayo riyadan xun iyo waxaan isagaa soo abaabulay oo ka dambeeya weliba intaa waxaa la raacinaya in ilaahay shaydaanka laga magan galoo la yska raaciyo acuudu billahi min ashayaan acuudu billahi min ashayaan qofku idhaahdo markaa ma dhibayso wa can jaabirin jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu can rasuuli llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yihi idaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arko alru'ya riyo yakrahuha uu karaahsanayo falyabsuq au candhuuf tufo can yasaarihi bidixdiisa alaaan saddex jeer ayuu xaggiisa bidix u tufaya walyastacid billaahi min ashayطaani ilaahayna shaydaanka ha ka magan gala alaaan saddex jeer walyataxawal ha kana wareego ha iska rogo can janbihi dhinaciisii aladii kaana calayhi dhinacaasoo u jiifay markuu riyadan xun arkay rawaahu muslimu muslim baa wariyey markaa labadan xadiid isku soo duuduuba waxaa laga qaadanayaa aadaabta uu la imanayo qofku hadduu riyo xun arko marka koowaad saddex jeer buu bidixda candhuufta u tufayaa marka labaadna saddex jeer buu shaydaanka iska naarayaa marka saddexaadna dhinacuu u jiifay buu iska rogaya hadduu tusaale ahaan dhabarka u jiifay dhinaca midig ha isu rogo hadduu bidixda u jiifay midigta ha isu rogo hadduu midigta u jiifayna dhabarka ha isu rogo laakiin xagga bidixda isu rogi maayo bay leeyihin ahlucilmigu marka adaabta noocaasuu la imanaya hadduu aadaabtaa la yimaado waxba waxaa uu karaahsanaya uu arka yeeli maayo idamka ilaahay waxaa kaloo halkaa aynu ka qaadanaynaa sharcigeennu inuu yahay sharci aada u ballaadhan oo meel walba inoo sheegay ilaa marka aada seexato riyada noocaas ee aada arkayso iska daa markaad soo jeedee ayaa sidaa aragtaan axaadiidtaa faraha badan ee aadaabta iyo axkaamta ay leedahay ayay ka warramaysaa ay tilmaamaysa qaala wuxuu uhi wacan abi lasqaci waailata bni lasqaci radia allahu canhu waxaa laga wariyay saxaabigaasi qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina min acdami alfira been abuuradka ugu weyn waxaa ka mid ah marka fira kelmadaasi waa jamac mufradkeeduna waa firya alfira waa jamcu firya firyadana waxaa la yidhaahdaa beenta weyn baa la yidhaahdaa ina min acdami alfira ee been abuuradka ugu weyn waxaa ka mida an yadaciya rajulu ninku inuu u abtirsado ku abti u abtirsado ilaa hayri abiihi aabihii cid aan ahayn oo maanta kelmadda ama ficilkaa yadaci wuxuu ku gudbay ilaa buu ku gudbay sababtuu ilaah ugu gudbayna waxa weeye ficilka intasaba a macnihiisa ayuu dhansan yahay oo tadmiin baa ku sugan marka an yadaciyo rajulu qofku inuu ku abtirsado ilaa hayri abiihi aabbihii cid aan ahayn arrinta noocaasi been abuuradada waaweyn bay ka mid tahay waana arrin khatarteedala weeye qofka wixii doonaabaha ka keeno ha ku kalifa arrinta ah isagoo og aabbihii iyo cidduu ka soo jeeda inuu meel kale nasabkiisii madaxa u saaraa waa dembi waayn oo min kabaa'ir dunuuba siday been abuurad u tahayna waxa weeye waa iftiraac cala allaahi ilaahay buu ku been abuuranayaaba qofka sidaa sheeganaya waayo ilaahay qofka wuxuu ka abuuraa dee qof buu biyihii ka abuuraa markaa qofkan cid aan aabbihii ahayn u abtirsanaya sheeganaya waa qof le ilaahay wuxuu iga abuuray biyihii hebel biyihii ilaahay ka abuuray intuu ka duway ayuu meel kale madaxa u saar u leeyay biyihii hebel baa ilaahay iga abuuray tan noocaasna waa iftiraamun cala allahi wey aw yuriya ama uu tuso caynahu ishiisa maa lam tara waxaanay arag oo uu macni yidhaahdo waxaan u arag oo aanu ku riyoon baan ku riyooday ay an yaddaciya ana caynayhi ra'ataa fi lmanaami shay-an maa ra'ataah sida fatxulbaariga ku sugan waxaa loo jeedaa inuu sheegto inay indhihiisu arkeen waxaanay arag oo aanu ku riyoon ta noocaasina waa dembi weyn weeyaan oo riyadan qudheedu waa xagga ilaahay bay ka timaadaaye qofku marka uu waxaanu maaragtay arag oo aanu ku riyoon sheeganayo waa qof ilaahay ku been abuuranaya isaguna been abuuradka ilaahay lagu been abuurtaana way ka weyn tahay been abuuradka markaa cid kale ama makhluuqa lagu been abuurto halkaa kolkaa waxaynu ka qaadanaynaa inay khatar tahay qofku riyo aanu hubin ama waxaanu ku riyo inu ha waxaasaan ku riyooday waa in aada iyo aada laysaga ilaaha indha dhayrsado maaha dadka qaarna manaamkaa iyo waxaa shaqa bay ka dhigtaan aw yaquula calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam ama rasuulka ilaahay korkiisa inuu ka idhaahdo maa lam yaqul waxaanu odhan oo rasuulku waxaanu odhan uu ka sheego rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa wariyey markaa tan u dambaysaana waxay noqonaysaa alkadibu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay in lagu been abuurto arrintaasina sidaynu naqaano waa min kabaa'ir dunuub dembiyada waaweyn bay ka mid tahay ya ilaa ahlulcilmiga qaarkood kufriba ay ku sheegeen xadiidkii mutawaatirka ahaana waynu xasuusannahay man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar been abuuradkaana waxa isku mid ka ah macnii isku dembi ah qofka ogaan ugu been abuuranaya iyo ka arrintaa markaa niyad wanaagsanba kale heys leh si rasuulka loo jeclaado ama diinta loo raaco ama kan loola yimaado ama dadku u wanaagsanaadaan xadiid beena deji hadduu qofku isyidhaa waanay dhacday oo dadka qaar baa shaydaanku uu taa u sawiraye iyaduna waa rasuulkii oo lagu been abuuranayun calayhi asalaatu wasalaam waaya marka calaa kulli xaal taasina taa weeye oo aan ku soo khatimayaa baabkan halkaasuu ku dhammaaday riyadu markay tahay riyo wanaagsan waa shay uun bushaaro ah oo qofka mu'minkaa bushaaro u ah in lagu talax tagana ma aha waxa weeyaan markaa dee xadkeedii la dhaafiyo wax sharcigeennu mamnuucayna laguma banaysan karo tusaale ahaan wax xaaraana laguma banaysan karo wax bidcaahoo sharcigu aanu sheegayna laguma banaysan karo waxay aada iyo aada ugu badan tahay haddaba riyooyinku oo weliba axkaam ku bineeya laba qolo labadaba dadkan ahlulkhuraafo ah ee khuraafada iyo waxaa aadka u isticmaala ee had iyo jeer waxaan daliil saxa ku dhisnayn la yimaada ee bidcoolayaasha ahi riyooyin ama runtood ha ahaato ama been ha ahaato eh waxa weeye ayay ururyaanoo si axkaam ku dhisaan ta noocaasi sax maaha nimanka tabliiqa la yidhaahdaa riyooyin aada u badan bay sheegaan oo ay ku fasiraan ay waxa weeye ku taageeraan camalka ay hayaan waxaa kaloo aada iyo aada riyooyinku ay ugu badan yihiin nimankan idhaah waanu jihaadaynaa ee ahlulfasaadka ah dadka muslimiinta dhiigooda xaqdarrada ku daadiya iyaguna aada bay riyooyinkaa markaa ugu soo celceliyaan oo hebel baa jihaaday kanaa isqarxiyey riyo cajiibaa loo arkay sidanaa dhacday mujaahidiin baa halkaa maray riyo fiican baa loo arkay dee adeer boqol jeer riyood haddaad doonto inaad dhiigga muslimka xaqdarro ku daadiso riyo aad aragtay haddayba dhab tahay lagama yaabana kuu bannayn mayso kutubta markaa ahlulcilmigana waa in la akhristo saxiixa bukhaariga oo kale haddaynu imaka tusaale ahaan sheegno waxaa ku sugan kitaab la idhaha kitaabu tacbiiri ru'yaa waxaanu soo aroorinayaa xadiid tilmaamaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam riyooyin u heh fasiray subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online